soomaaliya ayaa ku guulaysatay xubinimada golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe kadib doorasho xalay ka dhacday xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe ee magaalada new york haddaba safiirka soomaaliya u jooga xarunta golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ee magaalada geneva faadimo cabdulaahi insaniya ayaa u warantay sahre cabdi axmed iyada oo marka horena ka hadashay ahmiyadda golaha xuquuqul insaanka uu u leeyahay soomaaliya soomaaliya guul bay u tahay inay ka mid noqoto dadka xubin ka noqon doona xuquuqul insaanka ka bilaabato laba kun iyo sagaal iyo tobanka oo saddex sanana aanu ahaan doono hadda ilaahay idmo haddii aan soo koobo faa'iidada ay noo leedahay waxa weeye horta kow soomaaliya weligeed xubin kama ay noqonin marka waa noo farxad labo meel aad adigu taladii wax ku leedahay oo aad codkii leedahay oo miiskii go-aanka aada fadhido way ka duwan tahay meel lagugu taliyo oo adiga go-aan lagugu gaaro oo ummaddii adduunyada ku nooleed oo dhanna adiga aad ka mid tahay dadkii go-aanka u gaari lahaa marka soomaaliya halkaas guul weynay ka gaarto haddii aad sii wado soomaaliya runtii wax badan dhibaato xoog lahay soo martay waxaa wada burburay haykalkii dowladnimadii waa wada burburtay marka lagu ma la oran karo sidee bay soomaaliya muxuu ahaayeto ay u noqon weyday dowladaha qaarkood oo weligood dhibaato aan soo arkay waxaa jirta in boqol sagaashan iyo saddex xubnood ay joogeen oo boqol iyo toddobaatan soomaaliya ay u codaysay marka bal waxaad iga warantaa labaatankan kale ma diideen mase way ka aamuseen oo codayntooda siday noqotay waa runtaa boqol iyo sagaashan iyo saddex bay ahayn xubnihii odeeyey oo meesha fadhiyey boqol iyo toddobaatan baa soomaaliya codkii siisay saddex iyo labaatanna way ka aamustay wax kasoo horjeedsada soomaaliyana ma jirto taas lafteeda waa guul weyn muddo intee la eg ayay soomaaliya doonaysa marka inay ka mid noqoto golahan oo ay loolan ugu jirta golahan horta reeto saldhigiisa waa geneva runtii howl xoog labay ergadu ka qabatay sanad iyo googo-d aan raadinayna inayn aan ka mid noqno xubnimadaan oo aad dadaal xoogla ugu jirnay alxamdulilah ilaahay waa lagu guuleeyey waa hawl soo korodhay waa mas-uuliyad soo korodhay oo la rabo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaan hawl ka qabano waxaa jirta in wadamo qayb ka ah golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobe ku jira qaarkood oo eritrea ee ka mid tahay sacuudiga uu ka mid yahay wadamo noocaasa waxaa loo tiirinayaa in falal xadgudubyo xuquuqul insaana gudahooda ay ka dhaceen filibiin ay ka mid tahay sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay ka mid noqdaan soomaaliya maxay kula tahay in waktigan loogu xushay soomaaliya horta wadamada aad sheegayso waa wadamo aan dagaal sokeeye ka jirin oo awelna kuna soo dhicin mar dhow annagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburo waa la socotaan marka burburkaas laftiisa wuxuu keenahayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaye so aadanaha ah oo aan ahayn keliya maadiyan ma noqonaysa hataa maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii qoladan human rightska halkan joogana markii aan u p r wax la yidhaahdo shantii sanaba dowlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsooma iyo waxa u qabsoomi waaye iyo waxa ayan samaynin baa jira shantii sano ugu dambeysay markii nala eegay oo la fiiriyey runtii waxaa la arkay in anagu dadaal aan wadno yaanan gaarin meeshii la doonahayay laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo oo u baahanay runtii in nala garab qabto dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii dhowr goor baa halkan anigu ka hadlay dhowr goor baa muxuu ahaayeto aan aan macnaynay heerka aan taagannahay aan u baahannahay garab in nalagu siiyo si aan horumar uga gaarin lahayn dhinacaas marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko runtii waxa weeye dadka inay ay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii marka taasaa qiimo weyn la saaraa soomaaliyana arrinkaas runtii aad baa loogu riyaaqay waana lagu faanshay danjiraha soomaaliya u joogta xarunta golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ee magaalada geneva faadimo cabdulaahi insaaniya oo khadka telefoonka ugu warramaysay sahra cabdi axmed oo ka tirsan v o a